أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سدا ولا الكينو تلمامي موضوع عاوة هدي إلهي كدقو أين وحكة المامي دون وحويا دور الشباب في حمل أمانة الإسلام كالنتا لن يرتو أي كل هذا ee xambaaridda amba qaaditaanka ammaanada islaamka mowduuca mowduuc ballaadhan weeyaan marka loo eego shabaabka taariikh ahaan kaalinta ay ka soo qaateen islaamka xambaaritaankiisa waa mowduuc ballaadhan marka laga eego kaalinta alle subxaanahu wa tacaala uu saaray waa mowduuc ballaadhan marka laga eego sida ay tahay in loo diyaariyo dhalinyaro ammaanadan qaada waxaynu mowduuca ku magacownay dowru shabaab shabaabka amba dhalinyartu kaalinta ay ku leeyihiin shabaab maxaynu u doorannay alfi'aat alcumriya waxyaabaha la yidhaahdo amba da'aha dadku way fara badan yihiin oo dee dhallinyarta rag baaba ka waaweyn oo rag baa jira waaweyn oo odayaalo kuhuul baa jirta oo gadhmadoobe ah oo shuyuukh baa jirta oo odayaala kaalinta odayaashu ay ku leeyihiin islaamka faafintiisa amba islaamka xambaaritaankiisa amba kaalinta garhmadoobuhu uu ku leeyahay islaamka faafintiisa waxaa ka hadal badan had iyo jeer oo ka mowduuc badan in la cabiro kaalinta dhallinyarta sababtu waa maxay asbaab fara badan baa jirta oo culimmadu ay tiriyaan asbaabtaa waxaa ka mid ah marka la eego rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu dadaalka ugu bixin jiray dhallinyarta iyo siduu dadaalka ugu bixin jiray dadka kale waxa badnayd dadaalka uu ku bixin jiray dhallinyarta oo haddii mid iyo laba laga taabto marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekaynayo qofka dhallinyarta ah ee toosan ee muraaqabada alleh subxaanahu wa tacaala muraaqabadu waa qofku marnaba ilaahay inaanu ilaawin ku taagan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha la yacjabu min ashaabi aladii laysat lahu sabwa alla waxa uu la yaabaa dhallinyaro nin ah oo aan lahayn sabwa sabwa waxa weeyaan inxiraaf inuu weecdo amba uu leexdo amba macaasi uu ku dhaco amba dhallinyaronimadu ay jiidato alla subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay amba wuu la yaabaa xadiiska culimmada qaar baa wax ka tilmaama wax ka sheegay ibnu xajar oo kale way daciifiyeen culimmada qaarkood qaarkoodna way tasxiixiyaan laakiin macnihiisu waa macno saxa asalka axaadiista saxiixaana asal buu ku leeyahay oo waxa weeyaan sifatu alcajab alle subxaanahu wa tacaala in loo sugo waa meesheeda arrinka labaadna qofka dhallinyartaahi wuxuu mucarad u yahay yacni qofka dhallinyartaahi waxa ku badan oo loogu garaabaa had iyo jeer inuu leexleexdo amba inuu xumaan sameeyo amba inuu dan seego amba inuu ilaahay caasiyo awoodda iyo nashaadka iyo muqhriyaadka ku jira aawadeed marka macnaha xadiisku macno saxa weeyaan marka la eego rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka dhallinyarta ahi daacada haddii uu laasimo abaalka uu helayo meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu gaadhsiiyey iyo safka cidda uu la safay waxaad ka garanaysaa xadiiskii macruufka ahaa ee la wada yaqaanay sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba nin amba toddoba ruux amba toddoba nooc oo dadka ka mid a maalinta ay xaaladdu adkaatee qiyaamuhu uu dhaco ee banka la taagan yahay maalintaasi toddoba nooc oo dadka ka mid ah oo cadceedda la soo dhoweeyo ee dhididku qofka qof kasta camalkiisu meeshuu intuu leekaa uu gaadho oo dadka kadeed iyo dhibaata ay u dhammaato maalintaasi dadka qaar baa hadhsanaya oo dadku hadday dhibaataysan yihiin aan dhibaataysnayn dadku hadday bacad iyo surbacaad taagan yihiin iyagu aan taagnayn dadkaasi toddoba nooc weeyaan waxaa ka mid ah washaabun nasha'a fii cibaadati illaah ilmo dhallinyaro ah oo ku koray cibaadada ilaahay ku barbaaray waxaa ka mid ah nin qaadiya amba nin xaakima oo dad xukuma oo dadkaa cadaalad iyo garsoor ku dhaqay culays intee leeg buu leeyahay ninku intuu madaxweyne noqdo amba ra-iisuu noqdo amba amiir uu noqdo oo dadkii uu maaragtay mas-uulka ka ahaa inuu cadaalad iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ku hogaamiyaa waa martabad intee leeg waa martabad ayaa ay higsan karaan waxa kaa meel la taagan maalintaas nin dhallinyaro ah oo ku soo kacaamay daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa waxaad dareemaysaa qofka dhallinyartaa toosnaantiisu meesha ay taagan tahay iyo islaamku ahmiyadda uu siiyey waxaa ka mid a nin wax sadaqadaysanaya amba ikhlaaska ikhlaaska ilaahay dartii qofku camal inuu qabtaa waa shay weyn qof sadaqadaystay oo wax bixinaya oo waxa uu bixinayo qarinta uu qarinayo ay ku siganayso gacantiisa midig waxay bixinayso gacantiisa bidixin aan ogaan iska daa ibnu aadam kale inay ogaadaan cidna aan ku sayaxayn cidna aan ugu qaylinahayn marka waxaan uga jeedaa inaan tilmaamo marka qofka shabaabka amba dhallinyartaahi uu toosan yahay cidda uu garabka maaragtay la sinmayo ee la simayo ay isku meeqaan noqonayaan waa ayo waa nin madaxweyne ah oo dad haysa oo dadkii garsoor iyo cadaalad waa faraku-tiris taariikhda waa faraku-tiris qof kastaaba toosnaantiisu intay tahay in leeg ayuunbaa cadaaladdiisuna ay taagan tahay aqoonta islaamka intuu u leeyahay in leeg iyo alla ka cabsigiisa alkhulafaa' raashidiin iyo tiro yar oo soo raacda ayaa cadaalad lagu majeertaa adduunka oo dhan maha muslimiinta oo dhane adduunka oo dhan ay ku majeertaan cadaalad in garsoorka iyo maamulka dadka muslimiinta ay hayaan ay ku maamuli jireen ninkaasi waxaa garab taagan nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray alle subxaanahu watacaala cibaadadiisa iyo daacadiisa ku barbaaray marka waxaad dareemaysaa qofka dhallinyartaahi ahmiyadda uu leeyahay amba islaamku ahmiyadda uu siiyey waxaa kaloo ka mid ah tilmaanta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay dadka siyaabo badan buu u tilmaamay oo hogatusmayn fara badan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey oo meelo fara badan iyo dhinacyo fara badan buu wax inaga tusay dhinacyadu wax naga tusay waxaa ka mid ah dadku jaaniska inay ka faa'iidaystaan qofba jaanis buu haystaa qof hanti buu haystaa qof caafimaad buu haystaa yacni qofba waxbuu hayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ikhtanim ikhtanim khamsan qabla khamsin shani intaanay ku soo gaadhin shan ka gaadhsii shan intaanay ku soo gaadhin shantaad haysatee shantaa ka cararaya ka faa'iidayso kow rasuulku wuxuu leeyahay xayaataka qabla mowtik intaad nooshahay intaanad geeriyoon nolosha ka faa'iidee haddii qofku uu dhinto soo noqon maayo qofkii qalqallooc iyo leexleex iyo laalaabad maanta ku jiraa marka uu dhinto calaacalee tawaawucun baa ka soo hadhaya mar dib ha lee celiyo iyo maxaan waxaa u sameeyey iyo kaa maxaan u raacay iyo saaxiib baas buu ahaa tawaawac iyo calaacal waxba aan tarahaynunbaa ka soo hadhaya iyo su'aal aan sax ahayn amba codsi aan la aqbalayn ayaa ka soo hadhayo rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu ilaahayow hal mar dub ii celi hal jaanisi sii dub adduunkii iigu celi si aan u soo shaqaysto kalaa innahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa aduun baa iska yidhi bimacnaa markaa intaanay taasi iman oo qofku aanu tawaawicin oo aanu calaacalin maanta ayuu nool yahay oo jaaniskii u haystaa ee kasii faa'iidaysto rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wasixataka qabla saqamik intaad caafimaad qabto intaanad xanuunsan aanad bukoon aanad jiroon caafimaadka ku shaqee caafimaadka ku shaqee nin xanuunsanaya oo dhulyaala oo waxyaabo inoo sahlan oo inoo fudud aanay u fududayn ayaa garanaya oo ka sheekayn kara caafimaadku waxa uu yahay nin waxba tahli waayey oo waxba qabsan kari waayey oo wax fara badan hortiisa ay marayaan itaalna aanu lahayn ayaa qiyaasi kara oo qiimayn kara nicmada uu leeyahay caafimaadku inta la iska caafimaad badan yahay ee xaf iyo xooggaa la iska hayo macno fara badan inoo samayn maayo laakiin maalinta qofku caafimaadka uu waayo ee uu jiifsado ee dhinaca dhulka uu dhigo amba waxyaaba imkaaniyaadka aalaadka iyo laxaadka qofku wax ka mida ay ka dhantaalmaan maalintaasa wuxuu dareemayaa waxa seegay waxay ahaayeen amba qofka caafimaadka qabaa jaanisku haysto rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaanu cudur kugu iman caafimaadka ka faa'iidee وفراقك قبل شغلك اسكبا عافمات قب اسكبا نولو انت آد فراق الله يدهي oo jaanis aad haysato oo wakhtigaaga adigu aad maamuli karto ka faa'iidayso intaanad mashquulin halkaa waxaa ku soo jira dhallinyartii qofka dhallinyarta takaaliif fara badan iyo mashquul fara badan iyo mas-uuliyaad fara badani ma saara had iyo jeer waxa saarani waa naftiisa uun xataa waxaa laga yaabaa naftiisu inaanay saarayn oo naftiisu ay saaran tahay aabbihii iyo hooyadii nin iska dhallinyaraahoo gogoshiina ay diyaar u tahay cuntadiina ay diyaar u tahay caafimaadkiisina aabbihii maaragtay hadduu wax yar xanuunsado dawadiisa lala dul taagan yahay laga yaabo weliba siyaadiya maaragtay naashnaash in loogu daraa laga yaabaa waa faaruq wax allaaliya wuxuu qabanayo iyo hawl u taalloo culaysi ma jiraan qofka noocaasoo kale ahi wuxuu haystaa jaanis iyo wakhti ayuu haystaa uu ka faa'iidayn karo hadhowbuu mashquuli nin weynoo mashquulay oo mas-uuliyaad ay fuuleen oo ciyaal sugayaan oo mas-uul kaloo beele ay sugayaan oo hawl reeray sugayso oo haddaba marba meelay wax kaga soo baxayaan oo wakhtigiisa isagu aan maamuli karin oo duruufta iyo xaaladda ay uu ku jiraa ay maamulayso ayaa ka sheekayn karaya qof dhallinyara oo labaatan jir ama shan iyo labaatan jira oo iska joogo seexanayo xilligu doono xilligu doonana soo toosaya xilligu doono masaajid tegaya xilligu doono ka soo baxaya xilligu doono wax baranaya xilligu doono ka soo baxayo iska daynaya qofkaasaa ka sheekayn karaa ninku hadduu weynaado wuxuu qiyaasayaa talow saacad iyo saacad kale mid isugu kaa beegmi talow wiiggii maalin maad ka heli talow maalinta jimco aad fasax tahay maalintaa maxaad qaban doontaaba isugu ayaa qofku su-aalo fara badan iska weydiinaya waa qofka waktiga uu qiimo la leeyahay wey qofka waktiga uu qiimo la leeyahay wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam firaaqaka qabla shughlik wa shabaabaka qabla haramik dhallinyaranimadaadana ka faa'iidayso intaanad gaboobin oo aanad waayeelin dhallinyaranimadu laba nimcay leedahayoo xoog iyo nashaadna way leedahay firaaqana way leedahay firaaqana way leedahay marka labadiiba waa la sheegay halkana waxaa lagu soo sheegay firaaqadii oo intaanad mashquulin iskaba caafimaad qabo haddaad yaro weynaato xoogaa aad mashquulsho waxba qabsan kari maysid xaggana waxaa lagu sheegay haddii xataa howlaha qaar lagaa qaado oo dee aad talax gab iska noqoto aad laakiin oday noqoto oo aad soo dhacdo amba dee hadday dumar ahayd ay habar noqoto khalaas wey waxyaabo qofku isagoo dhallinyaraa uu qaban karayay iyo intaasoo meelodu isaga tallaabayay iyo waxyaabo maaragtay awooddiisu ay u saamaxaysay ayaan u saamaxayn rasuulku wuxuu leehy alayhi salaatu wasalaam wa shabaabaka qabla haramik intaanad gaboobin oo aanad weynaan oo waxyaabaha qaar aanad tahli kari waayin oo awooddu aanay kuu saamixi waayin waxa weeyaan ee waxaad samaysaa shabaabnimadaada iyo dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso iqtanim khamsan qabla khamsin wa khinaaka qabla faqrik rasuulku wuxuu leehy alayhi salaatu wasalaam markaad wax haysato uga faa'iidayso markaanad waxba haysan markaad faqiir tahay intaanad faramadhnaan adduunku waa wareegayaa waa harhkaa labadiisa gelin maantana adigaa haya berrina qayrkaabaa haya haddii qofku maanta aanu hayna way u soo wareegi kartaa haddii maanta uu hayana way ka wareegi kartaa marka intaad haysa adigoo agtaada uu yaalyaallo ka faa'iideeyo waajibaadka sharciga ah iyo waxaad ku wanaagsanaanayso bimacnaa adduunkana uu kugu wanaagsanaanaya aakhirana kugu wanaagssanaanaya samee waxaynu uga jeednaa meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isbarbar dhigay xayaataka qabla mowtik iyo wa shabaabaka qabla haramik wuxuu isbarbar dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhimasho iyo nolol iyo gabow iyo dhallinyaranimo markaa dhallinyaranimadu ahmiyadda ay leedahay iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam meelaha uu raacinayo ayaad ka dareemaysaa caafimaad qab qof caafimaad qabaa wuxuu qabsan karaa iyo qof xanuunsanayoo bukaa wuxuu qabsan karaa ismaluhu hadduu waad og tahay sidaasoo kale ayaa qof dhallinyaraahoo xoog iyo wakhti firaaqahaya aanay isugu mid ahayn iyo qof gaboobay waxa uu qabsanayo taas iyo waxyaabo fara badan oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu si gaara ugu dadaalaya dhallinyarta ka warhayntooda ee tilmaamidooda hogatuskooda xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii soo gaadhsiiyey yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj waarkiina awooday inuu guursadaa si kastaba ha u awoodee ha guursado oo dhallinyaranimo iyo doobnimo haddii fitan iyo xumaan iyo fawaaxish aad ka baqato iska guurso waayo indhaha oo qofku maarata sii halacsanaya uu sii raacraacayana inuu guursado ayaa dawow ah ee inuu qofku sinaysto ama fawaaxishuu doontana dee guurkii baa dawo ka ah taas waa loo soo qaadan karaa shabaabka maxaa dhallinyaranimada mawduuca loogu doortay waxaa looga jawaabi karaa ihtimaamka iyo dadaalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku bixinayay dhallinyaranimada iyo dhallinyarta xusitaanka iyo muujinta uu muujinayo ahamiyadda ay leeyihiin iyo dhallinyartii caynka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxaa qodobka labaad ah oo shabaab loo dooran karaa waxa weeyaan mawduuca waa la wada yaqaanaayo bulsha hadday nooshahay bulshadu meeshay ka dhimato amba ay ka noolaataa waa dhallinyarta bulshada dhallinyarteedu hadday toosan tahay oo dhallinyaro aqoon iyo mustaqballe ay tahay mujtamacaasina waa saas oo kale waa mujtamac mustaqballe aqoon leh bulshadaasi dhallinyarteedu hadday tahay dhallinyar daa'ica oo bilaa mustaqbala isku wareegaysanaysa amba ufuqoodu aanu dhisnayn aqoontoodu aanu dhisnayn waxay higsanayaan aan garanahayn dad aqoon iyo alla kacabsi iyo toosnaan iyo tayaleh haddaanay ahayn ummaddaasi waa ummad inqiraad ku socota waa ummad sii dabargo'aysa waxaa laga yaabaa ummaddu inqiraadka marka laga sheekaynayo dabargo'a ummadaha lagama lagama tiriyo xagga tirada waa intaasoo milyoon iyo waa intaasoo milyaar lama yidhaahdo ee waxaa laga tiriyaa xagga tayada ayaa laga eegaa ummadda ummadda jiritaankeeda iyo jiritaan la'aanteedu waa waxtarka iyo waxqabsiga iyo saamaynta adduunka ay ku leedahay ummaddu saamayn adduunka waxay ku yeelan kartaa marka ay leedahay lafdhabartu iyo udubdhaxaadku markuu u fayow yahay oo waa kuwe waa dhallinyarta ummado malaayiina amba milyaaraad ah ayaan miisaan lahayn oo ay ka miisaan badan tahay dowlad yar oo masaaxadeeda laga yaabo habeen iyo maalin lagu dhammeeyo ayaa waxay ka miisaan weyn tahay dalal iyo dowlado yacni ayaam iyo shuhuur loo soconaya dalka masaaxada iyo bedka dowladdaasi ay leedahay iyo tirada cadada sukaanka iyo dadka deegaanka intay faraleeg yihiin dowlad yaroo kooban oo tiro yar adduunkana waa wada garanaysaan maanta mucaadalada miisaanka adduunku uu leeyahay inaanay tiro tiro baasho ahayn inay tahay tayo tayo say u kala tayo badan tahay inay tahay marka amba caqliga ha ahaato amba rawxaaniyaadka ha ahaato amba aqoonta iyo cilmiga iyo macrifada ha ahaatee hadba intay ka fayowdahay ummaddu dhallinyarta ayay ayay ku fayowdahay mustaqbalkeedina fayow yahay kuwa joogaana sidaasoo kale ay fayow yihiin u fiirso rasuulka salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu markii uu soo baxay ee alle subxaanahu wa tacaala uu soo diray dad baa garab istaagay dad baa garab taagnaa dad baa dacwaddii sii qaatay dad baa dhibta la qaybsaday baaqii baaqii koobaad iyo yeedhmadii koobaad oo dad dadkii dhagaha u furayay ahaayeen dhallinyaray ahaayeen daartii alarqam ibna abilarqam ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabta uu ku ururin jiray ee qarsoodiga ahayd ee qurayshi aanay ogeyn ee buuraha dhexdooda ahayd yaa kula jiray afartan afartan baa u horreeyey afartankaa nina u horreeyey dhammaantoodba dhallinyaray ahaayeen dhammaanba dhallinyaray ahaayeen yaa ka mid ahaa oo yaaba horta hogaaminaya waa su'aale waxaa hogaaminaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku waa mis jir waa afartan jir oo alla waxa kale way ka wada yaryihin nin ka weyni kuma jiro abubakar baa ku soo xiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka weynaa saddex sano abubakar iyo rasuulku saddex bay kala weynaayeen waa dhallinyaro cumar toddobiyo labaatan jir buu ku islaamay sabca wa cishriin buu ahaa cusmaan ibnu cafaan saddexdaba wuu ka yaraa cali bna abi aalib radia allahu tacaala canhu afarta horeba wuu ka yaraa oo dhallinyariya carruur baaba isagu markaasi xisaabsanaa waxaa soo raacisaa cabdillaahi bnu mascuud saciid bnu zayd cabdiraxmaan ibnu cawf bilaal ibnu rabaax camaar ibnu yaasir dadkii ugu horreeyey islaamka qaatay ee dhawaqiyo jabaqdii koowaadba ku qancay ee dhibtii qurayshi markii carcarta ay qabtay dhabarka u dhigay waa dhallinyaray ahaayeen islaamka soo qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam garab istaagay uu ku hiranayey dhibta la qaybsanaya waxaan dhallinyaray ahaayeen markaa meel fog baa tegi dhallinyaranimada muhiimkeeda waxaa kuu muujinaya ciddii koowaadee islaamka inoo soo qaaday ee dhabarka ku soo xambaartay ee ammaanada islaamka qaadiyey ahaayeen dhallinyaray ahaayeen dhallinyar markaynu leenahay ragun maa ragun maahe dumarna way ku jiraan meesha nin uu taagan yahay gabadhina way taagan meesha inan taagan yahay inanina way taagan tahay hadduu nin wanaagsan oo weyni uu jiro gabadh wanaagsan oo weyn baa jirta ninku iskamu iman daylinay dhulka kamuu soo fuurine geedna lagama soo qorine waxa weeyaan gabadh baa ka dambaysa maxay yidhahdeen nin kastoo weyn gabadh baa ka dambaysa waa run asmaa binta abi bakr radia allahu tacaala canha miyaa la ilaawi karaa iyo kaalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hijradiisa ay ka qaadatay miyaa la ilaawi karaya lama ilaawi karayo been bay sheegayaan kuwan ka sheekeeya xorriyad maaragtay dumarka iyo xuquuqa xuquuqda haweenka iyo meelaha ku xiiqaa been bay ka sheegayaan meesha gabadhu qiimaha ay ku leedahay ee xuquuqda ay ku leedahay ee ay tahay inay shakhsiyaddeeda ku soo baxda waa islaamnimada haddii gabadhu gabadh muslimna ay tahay oo islaamnimada ay fahanto oo islaamnimada mas-uuliyaddiisa ay qaado qof ka qiimo badan oo ka layaab badan oo ka mucjisaysani maba jiraba nusaybata bintu kacab raggi iyagoo ay ka yaaceen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeyaan rag waaweyni rag waaweyni ay iska tageen ay madiino ku noqdeen ayaa nusayba rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga dhigaysay seefta iyo waranka isaga dhigaysay waranka lagu soo wado iyo seefta lagu soo wado iyadoo dhuunteeda ay u dhigaysay ilamaa la sheego nabarkii ku dhacay degta ka gaadhay gacantu berigii dambe inay geli jirtay qof gacantiisu inay geli jirtay nabarkii ku dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo isu dhigaysa la sheegi maayo dumarkaasoo laga sheekeynayo maqli maysid maxaa laga sheekeeyaa gabadhii xadiidka ahayd waa tuma waa margaret tacher waa tii ingiriiska ahayd islaantan sakaraadka ay haysata maaragtay jarmalka maxay ahayd meelaha ku daashay waxaasaa dumarkii la tusayaa moogtay dumarkii kayrkiina waa kuwaasaa la leeyahy waxay ku nooshahay iyo wax meel u yaalla iyo waxay ku aadan tahay midna lama yaqaano waa finish waa sakaraad waa sakaraad laakiin dadkeedii ay isku caqiidada ahaayeen ay isku diinta ahaayeen ee walaalaha ay ahaayeen ee ay ahayd inay ku dayato ma yaqaanaan dee cidda u sheegaysaana waa ayo subxaan allah waxaan u jeednaa waxa weeyaan dhallinyaro haddii laga hadlayo dumarkuna kama maqne eh had iyo jeer min baabi takliib haalibku siduu yahay ayuunbaa laga sheekeeyaa mawduuca walaalayaal siaanu sheegayna marka waa kaalinta dhallinyartu ay ku leeyihiin qaaditaanka ammaanada islaamka islaamka waa ammaano waa ammaano alla subxaanahu watacaala uu ina saaray ابن آدم كواي قاتين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما ندع عليه إسكاله السمادي أي كبقتي محانكو لهذا أي ضلكي وقعما كتاكتي بوري أي كلا إحدين ابن آدم باقاتي ابن آدم كلوتشي دانا وأدقى ibn aadam baa qaatay oo yidhi anigaa ka soo baxaya innahu kaana daluuman jahuula ammaanadaas culayska ay leedahay aayad kale alle subxaanahu wa tacaala waa ku tilmaamaya low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illah yacni ammaanadaas ay diideen bur ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay haddii aanu soo qaadi lahayn oo aanu dul saari lahayn buur lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illah buurtaasoo dildillaacaysa oo kala daadanaysa oo khushuucsan ayaad arki lahayd laakiin ibni aadamku waa maxay waa makhluuq wareera weyn ammaanadaas insaanku wuu qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo xambaaray culays wey waa culays rasuulka wixii ku soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam waa garanaysa wuu soo qaaday asxaabtiisii buu soo gaadhsiiyey oo dhallinyaro u badan xajatulwadaac baa la soo gaadhay wax kastaaba ha soo gaadhaan ha la baacsado ha la caayo ha lagu dheeldheelo maaragtay moralka ha laga dilo cay ha la maqashiiyo marka dambe haba la go'aansaday in la dilo rasuulku calayhi salaatu wasalaam baxsi ha kaga baxsado maka oo madiina ha ku galo gaalo ha isu bahaysato ha la dagaalamo akhiiran markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam jashiisa ay dhowaatay idaa jaa'a nasrullaahi walfatxu ay soo degtay xajatulwadaac asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim oo boqol iyo afar iyo toban kun lagu tilmaamay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam khudbad u jeediyey waa waxa weeyaan waa xajkii u dembeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xajo markuu hadalkii soo waday waday waday waday wuxuu soo gaadhsiiyey allaahuma hal ballaqtu allaahuma hal ballaqtu ilaahay ma gaadhsiiyey asxaabtu waxay maxay ugu jawaabayeen allaahuma nacam allaahuma nacam ilaahayow haa oo wuuna soo gaadhsiiyey sidaas aweed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam culayska saabaha soo maree ammaanadii wuu soo qaaday waxa uu ku soo simay asxaabta asxaabta way soo qaadeen waxay ku soo simeen taabiciintii taabiciintii way soo qaadeen waxay ku simeen taabicu taabiciintii wahaakada ilaa maanta lagala soo gaadhayo ragun baa soo hayey oo tuurta u soo dhigaayay oo loo leynayay oo loo xidhaayay oo loo caayaayay marka waa ammaano qofka waa loo dhigayaa dhigashada uu dhiganayo diinta waa ammaano inuu waxa uu dhigta uu sii qaado oo isna uu cid kale u sii dhigo ayaa laga rabaa waa waajib saaran weeyaan qofku inuu iska barto oo sida uu weelka lagu shubo shubo shubo dibata xaafadiisa uu qabto maa qofku wuu dhiganayaa isna wuu sii dhigayaa wuu faa'iidaysanayaa isna wuu sii faa'iidaynayaa dhigitaanka iyo dhigashada iyo xambaaritaanka iyo sabirka iyo difaacitaanka qofku islaamka uu difaacayo intuba waa maalina saaran cid ay saaran tahay qofku qofka garabkiisa fadhiya iyo ka ka horeeya iyo ka ka dambeeya maahae qofka loo jeedaa waa adiga waa innaka waa aniga iyo adiga cidda mas-uuliyaddu ay saaran tahay marka amba dhallinyaro immika ahaw oo culayska iyo hadalku uu ku dhacaya maanta amba dhallinyartii soo dhaafe waa xil iyo waajib muslimiinta saaran oo waa ammaano ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanaadka ehelkeedii ciddii lahayd in loo gudo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala idin faraya oo waxa weeyaan haddaad tahay qof cilmi diineed leh ilaahay waxa uu ku faray ciddii jaahilka ahayd inaad gaadhsiiso qofka hadduu qof muslima oo mustaqiima uu yahay qofka munxarifka ee qalloocan qofkay wax ka xun yihiin iyo qofkay wax ka qaldan yihiin cid ay saaran tahay waa ciddii garanaysa waxaan walaalayaal rabaa saddex qodob inaan kusoo koobo hadalka haddii ilaahay idhaahdo oo ku saabsan qadiyadda dhallinyarta iyo kaalinta ay ku leeyihiin xambaaritaanka iyo qaaditaanka islaamka ammaanadiisa ka koowaad waxa weeyaan horta qofka dhallinyarta ah intaan wax xambaarin man huwa horta yuu yahay maxaa loo abuuray adduunka muxuu guudkiisa u joogaa qofka shabaabka ah ee dhallinyarta ahi qurux buu leeyahay xoog buu leeyahay nashaad buu leeyahay dacladuu iska daawanayaa yaa shaab horta maxaa lagu abuuray maxaad u abuurantahay adduunka maxaad guudkiisa u joogtaa waa muhiimad iska macruufo la wada yaqaano oo allah subxaanahu wa tacaala inoo sheegayo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga midna umaan abuurin inay caabudaan mooyaane waa caabuditaan uun nolosha qofka ibni aadamkaahi inay ku wareegto caabuditaanka inay ku wareegto ma la rabaa wax kasta oo qofku uu qabanayo hadduu hadlayo waa cibaado hadduu raaxaysanayo raaxadiisu waa cibaado hadduu cibaadaysanayana cibaadadu waa u raaxo dadka mutaqiinta baa la yidhi taacatuhum raaxa wa raaxatuhum cibaada inay inay raaxaysano qofka uu nastaa waa u cibaado markuu cibaado ka nasanaya uu fadhiyo cibaado ku jiraa marka uu cibaadaysanayana cibaadadiibuu ku raaxaysanaya oo ma dhibaysa cibaadadu iyo ma cuslayna salaada inta uu ku jiro qof maaragtay dhibaataysan oo wakhti uu ka cararaayo saacadda hoosta ka eegaayo oo aayadaha imaamku akhriyaayo tirinaya talo maalkaasi ku rukuuci wuu dheereeyey suuratu ibraahim buu dabada noo qabanaya aan lahayn weeyaane maahe waa qof ku raaxaysanaya cibaadada qofka muslimka ay guud ahaan noloshiisu waa cibaado mar kale alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa lama amrin wax kale waxa la amray oo keliya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay khaalis u yeelaan cibaadada inay salaada tukadaan oo sekada ay bixiyaan sekada inay bixiyaan hadday xoolo leeyihiin salaadana inay tukadaan ayaa laga rabaa waxaa la faray waa waxaa wamaa umiruu ilaa liyacbudu allah lama farin wax kale alla caabuda mooyaane ilaahay inaa caabudaan oo keliya ta adduunka u joogtaan ha u qaadan adigu markaa cibaadadii inta la joogo masaajidka oo ha odhanin oo haddaan cibaadaysto un soo gaajo u baktiyi maayo iska caalam masaalis baynu ku nool lahayoo faqri iyo gaajo iyo afrikaan iyo wuxuun baa inaga buuxaa qofka waxaan ku yidhi hadduu shaqaysanayo dukaankiisa uu joogo oo uu shaqaynayo wuu cibaadaysanaya suuqa hadduu marayo uu lugaynayo wuu cibaadu ku jiraa dad hadduu la hadlayo cibaadu ku jiraa hadduu wax bixinayo cibaadu ku jiraa hadduu wax sheegayo wuu cibaadaysanaya adiga waxaa lagaa rabaa inaad sidii qof muslima u dhaqanto un haddaad sheekaynayso iyo haddaad aamusan tahay iyo haddaad fadhido iyo haddaad soconayso socodkaaga iyo fadhigaagu macne waa inuu leeyahy waa inuu qiimo leeyahy waanaad qiimo ku soconaysaa wax waa inay ku kicinayaan haddaad shaqaysanayso maxaad ma ma waxbaad xadi lahayd qofku waa inuu shaqaystaa si aa- si aanu u baahan oo sharaftiisa iyo karaamadiisa u ilaashado haddii kale dee ceebbaa ceebbaa looga dhaadhacaya ninkii weynaa oo idhaha anigu masaajidkumaan joogayaa xaafadiina qadan u doonanaya waa mashkilad baa ka soo baxaysa waa lagu ceeboobayaa meeshii ee qofku waa inuu shaqaysaa laakiin shaqadiisu waa inay ahaataa shaqo alle subxaanahu watacala raalli ka yahay qofka shaygu cuno waxa u qiimo badan shayga dhididkiisa iyo gacantu ay soo saaraan ibni aadamku shaygu cuno waxa u qiimo badan min camali yadi qofku gacantiisa waxa uu ku soo saaro marka waxaan ujeednaa cibaadada qofka laga doonayaa waa nolosha qofka oo dhan haddaad wax xukumayso iyo haddaad ciidan wadato iyo haddaad dukaan haysato iyo haddaad dhulka xaadhayso iyo haddaad huruddo waa isku hal waa inay nolosha ahaataa nolol islaamiya marka la leeyahay nolosha islaamka laga dhigo waa intaasun waa qofkii mas-uulka ahaana inuu shareecada islaamka mas-uuliyaddiisa u eego qofkii raciyadda ahaana inuu raciyadnimadiisa shareecada islaamka u eego qofku markuu hadlaayo inuu beenta iska ilaaliyo balan hadduu galo inuu khiyaamo inaanu ballankii ka bixin iyo wixii la halmaala hadday noqoto qaanuun iyo nidaam iyo wax wax lagu xukumo iyo si la isu maamulo iyo maxkamado iyo siyaasado waman yab- waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin diintaa islaamka aan ka ahayn oo qofku uu doon doono oo cid kale uu soo weydiiso la- falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid ahaanayaa kuwa khaasiriinta oo ma u malaynaysa markaa qofka aakhira khasaaray adduunka inuu liibaanay ma u malaynaysa ma liibaanin hadduu aakhira khaas- khasaaray adduunkana min baabi awlaa waa khasaaray afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun int- inta adduunka la joogo amba jaahili buu qofku noqonaya hadduu wax maamulayo amba islaam buu noqonaya wax u dhexeeyaa ma jiraan qoosh qoosh iyo isku labalabayn iyo laba la isbaal wado iyo walaalayni ma jirto afa xukma aljaahiliyati yabquun ayuu qofku ahaanaya jaahili inuu ahaado iyo qof islaamiya inuu ahaado labadaa mid ahaan weeye hadday noqoto qofkii shaab shaabka ahaa ee dhallinyarta ahaa cidduu xidhiidhinayo iyo cidduu ku xidhnaanayo iyo cidday wax isu yihiin iyo tolkiisu waayo innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكواس عدة وشعلي هاي وكحرين يوسكوها لينيا وإلهي يا رسول كيسة والذين آمنوا يكوى مؤمنين تا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كواسي وحسويهن أي أهليهن أي وحوداغان وحنا قيب صدان كواسوي تدكو وحي اسكو راع راعان qoloqolo iyo beelbeel iyo xisbi xisbi iyo jamaaco jamaaco iyo xarako xarako iyo daldal iyo xuduud waxaas maa wax allo waxaasi macne ay samaynayaan ma jirto marka ay meesha taagan tahay caqiido waa caqiido iyo walaakin mabaadi wax mabda oo dadka ka dhexeeya wada leeyihiin ay wada ilaashanayaan qofkuna uu ku koro ku barbaaro oo una dhinto taas weeye qofku hadduu muslim yahay xadkiisu waa alkee xadkiisu waa meesha ay taalo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah meesha ay taalo xadkiisu waa ka waa ilaahay iyo rasuulkiisa waaladiina aamanuu qofka ilaahay rasuulkiisa xidhiidhiya waxaa la yidhahdaa xisb allah xisbiga ilaahayna waa maxay hum almuflixuun kuwaasun baa liibaanay waxaan ujeednaa marka waxa weeyaan qofka dhallinyarta ahi cibaadadiisa iyo noloshiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu higsanayo iyo siyaasadiisa hadduu doonayo siyaasi inuu noqdo inuu wax xukumo iyo dadka ay wax isu yihiin taas weeye waxaa la amray cibaado waxa uu ku dhaqmayaa islaam jaahiliyad dimuqraadiyad kuma jiro cidda ay israacayaanee wax isu yihiin waa muslimiinta iyo mu'miniinta nin kastaaba ninkuu ilaahay u dhow yahay ayuu kaaga sii dhow yahay adiga qofkaasi ilaahay intay bay isu jiraan ma tukadaa qof saalixa ma yahay qof toosan ma yahay kaasaad jeceshahay walow ha ahaado reerkiinu kuu necab yahaybe reerkiinu col hala ahaadaanoo beeshay reerkiina iska soo horjeedaanba ha ahaadee kaas ayay isxigtaan kaasaa walaalka ah yacni dadka marka raabidada iyo isku xidhka iyo xadhkaa isu hayaa waa caqaa'idka iyo iimaanka weeye waxyaabaha markaa qofkii dhallinyartaha inuu cibaadaysto waxyaabaha kow ka sii noqonaya waxaa ka mid a inuu qofka muslimka ahi ee dhallinyarta ahi inuu daaci noqdo dadka inuu u baaqo wax u sheego qofka daaciga ahi yacni suuradda aynu ka haysanaa talow waa sidee talow ma nin maaragtay weyn oo intuu duub weyn samaystay saa u wareegayo oo meel kasta gelaya talow miyaa qofku waxa uu qabanayo waa inuu garanayaa balliquu cannii walow aaya culamada qaar baa waxay dhahan balliquu cannii walow aaya macnaheedu waxa wey waa waxaa garanaysaan aayad baa allaha ka dhigay dadka gaadhsiiya qofku inta uu garanayo dadka inuu gaadhsiiye inta uu garanaya baan idhi in aanu garanayn isku qaadi maayo balliquu cannii walow aaya waxay yidhaahdeen saddexdaas kelmadood balliquu cannii walow aaya maxay ka dhigan tahay waa takliif iyo tashriif iyo takhfiif bimacnaa balliquu waa waajib waa waa waajib la nasaare takliifku waa waajib dadka diinta in la gaadhsiiyo balliquu cannii canniina waa maxay waa tashriif waxaad gaadhsiinaysaa waa maxay waa wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam u nisbaysan aniga fariintayda gaadhsiiyaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahy markaa fariintaad sidaa fariin sahlan maahee nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam baad meeshii istaagaysaa wixii dadka u sheegaya baad u sheegaysaa fariintiisii baad xambaarsan tahay waa tashriif markaa waxaa lagu sheegayaa muhimadda aad ku jirtaa muhimmad sahlan maaha mana liidato muhimmad ibni aadamku ay qabtaan amba shaqo ibni aadamku ay qabtaan waa shaqada ugu qiimaha badan leh waayo waxaad naa'ib ka tahay aad kusime ka tahay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi calayhi wasalaam balliquu waa takliif cannii waa tashriif walow aaya haddaanad wada qaadi ka lahayn intaad ka awooddaa lagaa yidhi intaad ka awooddo gaadhsii oo maxaya aayad baa allaha ka dhigay marka waa laguu khafiifiyo waxaanad qaadi ka lahayn iyo waxaanad yeeli ka lahayn laguma dirin ee waxaa laguu diray aayad na allaha ka dhige aayadna allaha ka dhige intaasuun gaadhsii marka yacni alle subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ummatu moxamed waa khayru lumam maxay ku noqotay waa dacwat illah subxaana wa tacaala alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar dadka wanaagga inay u sheegto xumaantana ay ka reebto yacni muslimiintu inay wanaagga isu sheegaan ay isfaraan ay isbaraarujiyaan xumaantana inay iska reebaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah gebigeedu waa intaas khayruulumam waxaynu ku noqonnay waa maxay waa wanaagga oo la isfaro xumaanta oo la iska reebo iyo iimaanka markii asxaabtu ay fahmeen takliifka aan kuu sheegaayo iyo tashriifka iyo takhfiifka markay fahmeen nin kastaaba dhexda ayuu iska xidhay wuu guntaday wuxuu u guntaday inta awooddiisa inuu dhaqaajiyo rasuulka salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu asxaabtiisii markii ay duuleene furus ay ku duuleen ciidankii sacad ibnu abi waqaas uu watay waa qise macruufa wada taqaanaane rustum ninkii la odhan jiray markii la galay ciidankiisii la galay rustum wuxuu wataa ciidan maanta dowladaha qaar aanay lahayn dowladaha waaweyn ee maanta adduunka maaragtay adduunka u baali xoofteeya ciidamadooda ciidamo ka badan buu wataa waana qaa'id maaha madaxweynihii waa qaa'id qaa'iduljeesh weeyaan ayuu wataa boqolaal kun oo nin weeye asxaab ka baxday maka iyo madiina oo hela cascas oo maaragtay ninka labadiisa go labadaa go waxaan ahayn aan haysan oo seeftiisa iyo marat faraskiisa iyo wuxuu haystaaba ay iska itaal daran yihiin baa sanka ka galay wayla dagaalameen ninkii waa yaabay saxaabigii sacad ibnu abi waqaas ayaa wuxuu ku yidhi cid ii soo dir bal waxaad doonaysaan markii laba cid ay soo fadhiisteen dagaalku intaanu bilaabin baa wuxuu yidhi waxa iga rabtaan ay ii sheegtaane bal wafti ii soo dir rag baa loo diray markaa waxaa ka mid ah markaa raggaasi ee saxaabigii la odhan jiray muqiira ibnu shucba waxaa ka mid ahaa saxaabigan rabciy ibnu caamir rabciy ibnu caamir rabciy ibnu caamir ayaa lagu yidhi adaa afhayeen inoo ah asxaabta inta kale waan aamusnaana adigaa hadlaya waa hadlay waraysi dheer buu la yeeshay ninkaa rustum la yidhaahdaa ee saxaabiga ribci ibnu caamir la yidhaahdo laakiin waxaan uga jeednaa su-aasha ugu muhiimsan su-aasha koowaad uu weydiiyey bay ahayd wuxuu ku yihi rustum limaada kharajtum min diyaarikum watamictum fii ghaswi diyaarina dhulkiinnii maxaa uga timaadeenoo nagu haysataan maxaa nagula dagaalamaysaa dhulkiinnii iyo jasiiratulcarab baa ka timaadeen oo faris baa soo gasheen dhulkiinnii maxaa uga timaadeenoo ku damacdeen kaayaga inaad qabsataan maxaad doonaysaan saxaabiga hamiga uu xambaarsan yahay iyo fikirka diinta uu ka qabo iyo dadka iyo maamulka iyo siyaasadda iyo xukunka u fiirso wuxuu ku soo koobay layn iyo badh wuxuu yidhi laqad ibtacasana allahu linukhrija annaasa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati allaahi waxda ilaahay wuxuu noo soo diray aan u soconnaa dagaalka yagan iska falaadi mayno xoolo dooni mayno maal dooni mayno dumar ma rabno dhul ma rabno waxaanu rabnaa inaanu addooma dadka inaanu ka saaro is-addoonsiga is-addoonsanayaan oo aan u saaro maxay inay dadku ilaahay addoommo u noqdaan tacbiidu nnaas lirabbi innaas dadka in addoommo looga dhiga ilaahay dadku way ismaamulaan yacni marka halkaa muxuu ka fahamsan yahay qofku haddaanu ilaahay caabud ahayn oo ilaahay aanu ku xidhnayn waa la addoonsanayaa meel kalunbuu addoon u yahay amba shaytaan buu addoon u yahay amba naftiisuu addoon u yahay amba madaxweyne haystuu addoon u yahay waa la is-addoonsanayaa maamulka iyo xukunka haddii aanu tawjiihaadka alle subxaanahu wa tacaala haddaanu ku soconahayn wuxuu ku soconayaa tawjiihaad shaytaan buu ku soconaya haddii aanu qofkaasi ilaahay dadka addoon uga dhigin isagay addoon u ahaanayn isaga isagay caabudayaan isagay caabudayaan waxaa ilaahay noo soo diray inaanu hee ka saaro dadku inay is-addoonsadaan oo loo saaro dadku inay ilaahay wada caabudaan wuxuu leeyahay wa min diiqi dunya ilaa sicati alaakhira amba wa min diiqi dunya ilaa sicatihaa dadka inaanu ka saaro adduunka cidhiidhiga ah qofku marka aanu iimaan lahayn oo alle subxaanahu wa tacaala aanu ku xidhnayn noloshu waa ku kadeed waa ku dhibaato waa ku qurgooyo nafi kuma jiro nafi kuma heegna laakiin qofku markuu muslim yahay oo alle subxaanahu wa tacaala uu rumaysan yahay oo alqadaa waalqadar uu aaminsan yahay wuxuu ku nool yahay nolol fasiixa oo ballaadhan buu ku nool yahay wixii dhacaba ilaahay buu u daynayaa wuxuu helana ilaahay baa siiyey wixii ku dhacana ee maaragtay qadarka uu keenee musiibo ahna waxa uu leeyahay markii horeba ilaahay baa siiyo ilaahay baa iga qaaday adduun iyo ubad iyo naftiisa waxay noqotaba qadarku u daynayaa nolol wanaagsan oo ballaadhan oo aan laga geyoonahayn ayuu ku nool yahay qofku hadduu islaamnimada haysto haddii islaamnimada uu waayana nolol cidhiidhiya oo dhib badan oo qaraabo aan aqoon oo walaal aan aqoon oo aabbe aan aqoon oo isagu naftiisu ay kadidan tahay buu ku nool yahay ilaahu yaa ogaada nimanka maanta aynu indhaha ku taagayno ee reer galbeed la yidhaahdo noloshay ku nool yihiin qolyaha ka yimaada waxay nooga sheekeeyaan waad yaabaysa haddana way kusii socdaan wuu sii socdaa wuxuu ku leeyahay meesha isku imanina meesha halaag baa ka jira eh qoys ma jiro oo qabiil ma jiro oo nin ma jiro oo gabadhi ma jirto oo dhallinyara ma noola oo ubad ma noola haddana wuu sii socdaa bal ka sheekee haddana wuu sii socdaa waan ka yaabay waa runtii waxaas way jiraan oo qofku kadeed iyo dhibaatuu ku nool yahay nin baanu nin baa igu yidhi aanu saaxiib nahay ayaa wuxuu gu yidhi norway baan joogaa buu yidhi oo waxaan ka baxaa salaada subax ka hor baan ka baxaa gurigayga waxaan guriga soo galaa buu ihi tobanka ilaa koob iyo tobanka habeennimo kabaa markaan soo socdo haddaan fayaaro halkaa iskaga soo bixiyo buraan sidaa isaga shiingeyga koodhka waan ku seexanaya intaan soo socdo koodhka haddaan soo tuuro kabahana aan soo bixiyo maalmaha qaar anigoo kabna soo bixiye kabna xidhan baan seexdaa buu ihi saan subixii kacaanoo kab xidhan ta kaluun baan gashadaa buu ihi khalaas waan sii soconaya maxaa lagu nool yahay meesha wuxuu igu yidhi nin soomaaliya baanu laba albaaboo isku xiga aanu ku jirnay laba sano iyo googo laba cishoan saragnay buuhi laba cisho waa jaar hadda ninkaas laba albaaboo isku xiga aanu ku jirnaa laba cishaanu saragnay intaanu noolayn aanu salaanay labadaa cishana waxaa iskaga kaaya aaday aanu albaabka furanaya iyo isagoo furanaya haa asalaamu calaykum calaykum asalaam haa isna wuu galaanna waan galay walaa xaaga meel loo soo noqdaa ma jirto nimanka laga sheekeeye yurub la yidhaahda anigu maan soo arage nimanka odayaasha ay ka sheekeeyaan wax ciilkaa dilaabay ka wax kale meesha ma yaallaan waxa meesha yaalla awalkeeda iyo aakhirkeeda waa diin la'aan weeye qofku hadduu bahiim iska noqdo xayawaanu iska noqdo ee qof la tirsan karaya ma marka wuxuu leeyahay saxaabigu wa min diiqi dunya ilaa sicatiha wa min jawri aladyaani ilaa cadli lislaam waxaanu idinka saaraynaa gaboodfalka iyo cadaalad darrada diimaha kale ay ku hayaan dadka waxaanu idiin saaraynaa cadaaladda islaamka waxaanu idiin saaraynaa cadaaladda islaamka macnaa dadka waxu kala gurkooda iyo dadka in la simo cadaalad ay sinto oo qof kasta xaqu leeyahay la siiyo waxa samayn kara oo keliya islaamnimada samayn karta markhaatina uma baahna weligeedba dimuqraadiyad ha sheegto dimuqraadiyadu maxay ku dhisantay waxay ku dhisantay soo ma haldheeri dee haddii imika arrin loo codeeyo oo boqolkiiba koob iyo konton ay meel maraan sagaal iyo afartanna ay meel maraan koob iyo konton baa lib haya sagaal iyo afartan boqolkiiba mujtamacu waa dulminaya sooma sagaal iyo afartan mujtamacu boqolkiiba waa dulman yahay dee laakiin islaamku ma ogola boqolkiiba hal boqolkiiba hal mujtamacu inuu dulmanaado lama ogola cumar iska daa dadka ibni aadamkaa ilaahay abuuray ee mukallafkaahe xayawaanka ayaa cumar waxa uu leeyahay anigoo madiino jooga isgaadhsiin ma haysto imkaaniyaad ma haysto tiknolojiyad ma haysto wuxuu haysta laakiin iimaan iyo waajibaad buu haystaa haddii hali ay ku turaanturooto meel heblaayo iliya meesha la yidhahdo hadday ku turaanturooto anigoo madiino joogo ilahay maalinta qiyamaa ugala xisaabtamaya ilaahay ugala xisaabtamaya haddii hali barta ay ku turaanturooto anigoo halkan jooga waa igula xisaabtamaya xuquuq baa laga sheekaynaya xuquuqda awe yacni ilaahay wuxuu odhanayaa hashaa dariiqa ay ku turaanturootay maxaad u samayn weyde may gaadheen qolyahani way way gubaane xayawaanka intay qabtaan baa la gubayaa maala waxaan odhanayaa afrikaanka waxaa la baraya iyo aasiya iyo alcaalam athalisba waxaa la barayaa xuquuqda dameeraha iyo xuquuqda digaaga iyo ayaa looga sheekaynaya qofkii ibni aadamkaba xuquuq waayey boqolkiiba sagaal iyo afartan baa bilaa xuquuqa oo sakaraada saxaabiga caynkaasi ugu jawaabay waxaan uga jeedaa xaggeebuu ka keenay intaasuu aaminsan yahay saxaabigu ninkaasi wuxuu dahab xidhan yahay iyo xoolo waxa uu haysto iyo maalkooda dan kama leh haddii la siiyo iyo haddaan la siin wallaahi waa u simantaa xaggeeba waxaa saxaabigu ka keenay wuxuu ka keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii quraysh baa rasuulka adeerkii u yimi waxay waxay way ka ashkatoonayaan rasuulkii baa kusoo istaagay markii dacwaddu ay ooda jabsatay ee meel kasta meel kasta ay martay ayaa quraysh waxay u timi cali abi aalib bay u timi abi aalib inanka adeerka u tahay naga celi adaan kugu ixtiraamaynaay masaajidkii buu nagu caayayaa fagaarayaashii buu nagu caayayaa dhaqankayagii buu caayayaa aabbayaashayuu caayayaa diintayadii buu caayayaa ilaahyadayadii buu wax ka sheegayaa u dulqaadan kara mina ninka naga qabo jacfar ibnu abi aalib buu ihi igu yeedh rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo yeedha adeer markaa odaygu waa dabcay odaygii abu aalib xoogaa sidii markii hore qurayshu ku ahaa uu xoogaa garowshiiyaa buu siiyey nimankii oo wuxuu rabaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ka dhaadhiciyo inuu nimankan iska nabadgeliyo rasuulka nimanka xoole iskuma haystaan maxay isku haystaan waa diin war ilaahay keligii caabuda iyo asnaam baanu caabudaynaa waaba intaasba waxa la isku haysto kale meesha ma yaalaan masaalix baa laga sheekeeya dhul baa laga sheekeeya tarabal baa laga sheekeeya waxay isku haystaan ilaahay keligii baa la caabudaa maya ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma ilaahyadii o dhan baa mid quraad ka dhigta ina haada la shayun cujaab waa ama kaagya yaab ay leeyihin waxoogaa garowshiyaa buu siiye wuxuu uhi adeer reer tulkaa way ii yimaadeen odayaashoodii baa ii yimi waxay igu yidhaahdeen kan iyo kan iyo kan bay igu yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xoogaa waa aamusay wuu foorarsaday riwaayadka qaar waxay tilmaameen meesha inay fadhiyeen dabeetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi atarawna haadi amba atarawna haadihi ashams cadceeddaasoo arki maysaan say ku yidhahdeen haaya waanu aragnaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii cadceedda aa badh iga soo goysaan oo baabacada ay i saartaan u adkaysan maayo waa kulayl soo marto dab maaha loo adkaysan maayo taa waxa igaga daran inaan ka tanaasulo waxaan ku yeedhayo taasaa igaga daran yani riwaayadda tidhaahda wallaahi la wadacu shamsa fii yamiinii والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه رواية سوى ضعيف رواية سوى ضعيف هذه عاد عادنا قعنت إيسارتان مدق طيحنا إيسارتان قعنت بدح سيان وقتك أرن كان كتج ما يلا أنكوها لا يكسميه رواية سوى ضعيف لكن وحى صحيحة ورسولك عليه الصلاة والسلام كسقناتي عاد عادنا سوى أرك ميسان هاي وان أرقناه فما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعل التي منها على أن تشعل تشعل لي منها شعلة إن كسو قيسان تاس عد عيدات قبل كسو قيسانو بابعض إيسارتان أيان كتشعلها هنا يقول تلاهدان وحن فراك قاد والدعوة دين شوج تاسان كتشعلها يعني وحن سورة قلهين نقا رسول قصة وهذا سوقا مفروس يرهم بوضاه داهية ما يوضاه ما يوضاه arrinkaasi walaalyaal waa qodob oo qofka dhallinyartahay waa inuu ogaadaa horta waxa u nooliyay waxay tahay wuxuu nooliyay waa cibaado waa la kacabsi waa allah subxaanahu wa tacaala waajibaadka cibaadadaasi ay faraysana qofku waa inuu sameeyo dacwadu ay ka mid tahay baaqitaanka iyo maarata wax sheegitaanku ay ka mid yihiin qodobka labaad inu gaagaabanayna insha allah waa inuu qofku ku daydo ciddii hore inuu qofku samaysto cid uu higsanayo nolosha laguma noolaan karo oo way dhib badnaanaysaa ba way fool xumaanaysaa qofka hadduu dhaha aniga ayaa amaamudayo unkaya sidaan u noolaanayo cidna ku dayan maayo cidna higsan maayo ma suurogeliso qofku waxuu leeyahay meel iyo cid uu bidhaansanayo asxaabta rasuulka waa laga yaabaa qaabkay u noolaayeen iyo cabqariyadoodii iyo raganimadoodii waa laga yaaba waa laga yaabaa dadku way ka amakaagaan xaggay ka keeneen waxan waxay ka keeneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkay bidhaansanayeen taabiciintii baa laga yaabay cibaadaadkoodii iyo dhaqankoodii iyo lakacabsigoodii xaggee bay ka keeneen asxaabtay bidhaansanayeen kuwii ka dambeeyey waa caynkaas oo kale innaku xaggaynu ku xidhannay yaynu ku dayanaynaa amba horta waa su'aalayaynu ku dayanaaba yaa inoo xidiga ah yaynu bidhaansanaynaa ayo oo kale ayaynu doonayna inu noqonno qof ayo oo kalaa qof qof kuma oo kalaa dee horta aad tidhaahdid baa saxaabadii hebel iyo hebel iyo hebel horta ma naqaana adaa ka horraysa horta asxaabadii ma naqaana ma barannay dhaqankoodii mawaaqiftoodii alla kacabsigoodii hadalladoodii cibaadaadkoodii suluugoodii iyo dhaqankoodii ma barannay mise maynaan baran waxaan qabaa inaynaan baran marka qofku qof aanu waxba ka aqoon kudayashadiisa maxaa u haya afar ka sokeeyo oo loo calaamadiyey oo dee adduunka maanta sibaa loo jiheeyey oo hal meel baa dee siyaasadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqaalihiisa iyo fikirkiisaba meel baa laga qorsheeyaayo meel baa loogu qabtaa maaragtay laambad weyn baa meel loogu qabtaa loo iftiimiyaaye waxyaabo kale laynoo sheegaa oo hebelka waxa ka ugu wanaagsani waa kan oo hebelka ugu lacagta badani waa kan oo ninka ugu mucjisaysani waa kan ayaa laynooga sheekeeyaa qofku kaasunba inatalow kaasoo kale maad noqon daaro dhaadheer baa laynu tusaa daartaasi waa laba boqol oo dabaq waa daarta adduunka ugu waxan san kuwa kani waa ka meesha waxaasaa laynooga sheekaynaya laakiin innaku waxay ahayd araggeennu waxyaabaha inu dhaafo oo meel ka fog oo ka shishaysa inuu gaadho oo adduunkana macnihiisa la siiyo qofka ibni aadamka ah insaankaana insaannimadiisa la siiyo way kala duwan yihin qofku hadduu noqdo qof maadiya oo maadaah oo dhooba iyo dhagaxun uu ka fikiraayo guri weyn oo dheer oo dhagaxa waa guri uun waa dhagaxaan iyo dhooba uun oo qofku lacagunuu ka fikirayo oo mishiininuu ka fikirayo qofku isaga marka dambe wuxuu noqonaya nooc maadaa buu noqonaya nooc maadaa buu noqonaya fikirkiisaa ku xidhmaya dhaqankiisaa ku xidhmaya caqligiisaa ku xidhmaya qiimayntiisaa ku xidhmaysa su-aal baan idin weydiinaya qofka maanta dadku maxay isku raacaan maxay isku jecelyihin dadku maxay isku jecelyihin maxaa maxaa israacraaciya maxay isu kaambayn gareeyaan maxay u shiraan maxaa qofka hamigiisa ku jira qofka walbahaarkiisa iyo warwarkiisu waa maxay adduunye miyaanay ahayn adduunyaa inoogu badan iyo haddii xataa bar aynu reebno in yarba reebo adduunyaa inoogu badan dadku waxay isku jecel yihiin ee qofka lagu ammaanayo ee lagu soo dhowaynayo ee majliska looga kacayo looga bannaynaya waa maxay waa qof anba waxoogaa baawar iyo awood lagu ogol yaho dee iminka haddii halkaa madaxweyne uu ka soo galo waynu wada ruruqaansanayna hadashadata markuu soo galo iska caadi waay xaaji axmed unbuu iska ah laakiin maanta hadduu soo galo waxa weya xaalku caadi noqon maayo haddii qof hantiilaahi uu soo galo waa caynkaas oo kale bimacnaa waxaan u jeedaa waxa weeyaan shayga qiimaha qofka insaankaa u sameeyaa waa inay kala baxsanaadaan insaanku waxa uu sameeye iyo iyo insaanku waa inay kala qiimo bataan oo dee insaanku uu qiimo bato laakiin haddii aaladdii iyo maaddadii iyo lacagtii insaanku uu samaynayey ay iibsato qofkii ay qofkii qabsato ay ka macno weynaato qofku muxuu noqonaya yani qofkii adduunkii lacaayay buu dee ka sii liidanaya marka kudayashay u baahan tahay waxa weeyaan qur-aanku meel buu inoo tilmaamay taarget buu ina siiyey amba hadaf buu ina siiyey bartaa higsada oo ciddaasi ku dayda sidoodii oo kale noqda ayaa laynagu yidhi ilahi wuxuu lehy subxana wa tacaala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم مهاجرينتي وأصحابتي رسولك أنصارتي وأصحابتي رسولك والذين اتبعوهم بإحسان إيا إنت عدي راعضي عدى سمحي لي رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي غالبوا كالنقضي iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen oo hadduu ilaahay raalli kaa noqdeen maxaa doonaysa maxaaba kaa maqanba haddaad shilimaad hesho ilaahay kuu cadhoodo ka waran haddaad waxoogaa yeelo dawlad iyo maamul maamul aad hesho ilaahay kuu cadhoodo ka waran radia allaahu canhum ilaahay baa ka raali noqday wa raduu canhu aakhire maxay helayeen wa acadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada jannooyin webi ay hoos yaacayaan oo badhaadhaheeda iyo barwaaqadeeda aan la malayn karin daalika alfawzu alcadiim haddaad liibaan doonaysaan liibaanta weyni waa ta allihii weynaa ee cadiimka ahaa ayaa liibaantaa wuxuu ku tilmaamay alfawzu alcadiim ayuu ku tilmaamay waxaan jeclay marka inaan tusaale iyo laba kolley qodobka saddexaad ka gaadhsiin maaye kanumaan ku gebagbayn hadii ilahay ka dhigee laba saddex tusaale oo dadkii hore ay tahay in lagaga daydo inaan insha allahu tacala ina dareensiiyo qodobka koobaad waxa weeyaan waa iimaanka iyo dacwadda iyo caqiidada hal saxaabi soo qabo asxaabta rasul ridwan allahi calayhim ka mid a muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr nin dhallinyaraa buu ahaa waxyaabo la yaab le baa ninkaa isu raacraacay reer hodana oo ladan oo weliba hooyadii xoola ay hayso hooyada ay hodan tahay ayuu ka dhashay wuu islaamay islaamkii markuu ku qancay wuu islaamay laakiin islaamnimadiisii wuu qarsaday ilan waa la takoorayaa meesha adduunka mabaadii baa shaqaynaysay waa la takoorayaa wuu qarsaday islaamnimadiisii laakiin aakhirkii waa la ogaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu tegi jiray daaru larqam ibn abil arqam si dhuumaalaysiya habeenkii baa la tegaya amba xilli hiimse hiimsaa iyo xilli madow ayaa daartaa lagu shiri jiray dadku intaanay soo kaakicinna waa laga soo kala bixi jiro qof qof iyo labalaba loo soo bixi jiray waa la ogaaday akhiiran ninkan inuu muslimay dabeeto cunaqabatayn baa la saaray waa la dhibay oo waa la garaacay oo waa la xidhay waa la xabisay markuu u adkaysan waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii asxaabta faray inay jiroodaan wuu jirooday wuxuu jiro abdulxabash isagoo maka jooga oo qurashiya oo hooyadii xoola u hayso oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu tilmaamay qof ka nicmo badani aanu jirin adduunka ama reer maka ka nicmo badani aanu jirin ayuu kabalaan ku soo lugay ardulxabash iyo etoobiya amba geeska africa ayuu ninkaasi yimi markii muslimiinta ay noqdeenna wuu noqday dhibtii baa halkii lagaga sii hayay reer madiina ayaa ayaa muslimay oo qaar muslimiinta qaar baycatu alcaqabati aluulaa iyo baycatu alcaqabati ahaaniya markay dhaceen dadka qaar baa muslimay oo islaamkii baa gaadhay waxay u baahdeen qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam matala oo safiiru noqda waxaa la diray muscab ibnu cumayr oo dhallinyaraa inan yar oo dhallinyaraa oo muscab la yidhaahdo ayaa wuxuu qaaday ammaanadii islaamka wuxuu gaadhsiinayaa madiina aws iyo khasraj laba beelood oo waaweyn oo salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo madaxdhaqameedkoodaba leh ayaa waxa la adigaa mas-uulkahe gaadhsiiy waa nin dhallinyaraa uu gaadhsiiyey beer buu galay waa loogu yimi labadii suldaan ee beelaha haystay baa wuxuu ku qanciyey inay islaamaan say muslimeen ninkastaa beeshiisaba ku noqday aws iyo khasraj nin baa ka hadhay nin camr abu camr alfaasiq la odhan jiray ninkaasaan ka muslimin nin iyo gabadh yar iyo weyn waa la wada muslimay ninkaasoo qarsaday maaragtay munaafiqnimadiisa ayaa ka soo hadhay asxaabtii joogtay meesha ee reer madiine ahayd waxay qaban kari waayeen buu qabtay waa nin dhallinyaro mawhuuba oo daaciya way garab galeen way la socdeen way gargaarayeen laakiin xilka iyo ujeeddada culayskeeda waxaa qaaday muscab ibnu cumayr rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo jirooday madiine ayuu yimi maka ayaa laga soo caydhiyey dagaalkii bedar baa dhaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku guulaystay dagaalkii uxud baa dhacay waa la dagaalamo asxaabtu waa tii markii hore waa tii la jebiyey markii dambe markii hore waa kuwa guulaystay mar labaadkii waa tii la jebiyey meeshii waxaa ku shahiiday muscab ibnu cumayr rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga damqaday ninkaa isaga iyo ninka la odhan jiray xamsa ibnu cabdilmutalib labadaba aad buu uga damqaday muscab ibnu cumayrka waxaa sameeyey ee taariikhdaa dhigay adduun caynkee buu ka ahaa ninku maanta haddii waxoogaa magaciisa uu soo baxo oo dadku ay sheeg sheegaan la qaadqaado si kastaba waxa u soo galaan waxbaa soo galgalaan sheekh ha ahaado ama shariif ha ahaadee waxbaa soo galgalo oo meelahaasi wax ka soo galgalaan amba dee magaca waxoogaa isaga laftiisu mararka qaar ha ku yara wax ku yara cadaadiyo wax ku helo amba dadku waxa la soo doontaan xilligaa waxba lama haysan dadku faqiir bay ahaayeen isaguna adduunye ma raadin markii uu dhintay ee uu shahiiday kafan baa la isiri saara go' keliyaa buu haystaa gebigiisuba xilligaa laba goobaa la xidhan jiray soo maa hal goobaa buu haystaa go' labaadba ma laha markii saa loo dhigay luxudkii ee la isri saara bahashii kafantii goy baa la saaray goy waa gaabay haddii la soo jiido lugaha la gaadhsiiye madaxa ayaa ayaa muuqanaya haddii kor loo jiido lugahaa muuqanaya hadda waa muscab ibnu cumayr oo taariikhdaa dhigay ayaa haddana adduun waxa uu ka taagan yahay in la waayo wax lagu kanfo gurigiisi wax yaallaa ma jiraan oo lasoo qaadaa kale ma jiraan go-aasoo adduunye ka haystaa kii baa la saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xagga sare ee madaxa ka dhammaystira go'a lugahana waxaa ka saartaan geed geedka idkharka la yidhaahdo geedkaa saarsaar dibcaankaas saa- saasaa lagu aasay saxaabigii la odhan jiray ee muscab ibnu cumayr culamada qaar waxay sheegaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dul istaagay isagoo markaa go'i saaran yahay oo lugaha intoo laga saaray madaxu uu qaawan yahay uu dhiiggii uu ku shahiiday leh oo weli aan la aasin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo il- in- indhuhu ay ilmaynayaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dul istaagay dabeetna kelimaad buu yidhi wuxuu laqad ra'aytuka bimaka وما بها أحد أرق, أرق حلة ولا أحسن لمة منك وعن كو أركي مكان سأقول هذا ليه مكان كو أقان إيضا أو دركا حران تهي دركا تشريع سن قف ستان وشرين يعني حرير أيو ستي أيو حران شرين لمة هذا لمة وحوى انتماع مركا لا شرين لقويو انتماع انتو لسلاح دحدا لقا شرين شرين وحرق داف وانا وحرق داف نكا حرق بدني سأقول آنو شرين أيان مكا كو أركي ثم أنت shucsu ra'si fii burda maantana waxaan ku arkaa adigoo madaxaaguna uu leeyahay ciid oo madaxaaguna boodhaysan yahay goob kelina ku saaran yahay khalaas bimacnaa xaalkaas iyo xaalkaa inteebaa udhaxaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila aayaddaa qur-aanka rag baa ku jira muslimiinta rag ayaa muslimiinta ku jira ilaahay la ballamay qaana ballankaasi way oofiyeenoo waa dhinteenoo waa tageen qaana ballankaasi ilaahay inuu oofiyo way sugayaan soo soco cataa ibnu abi rabaax nin taabiciya buu ahaa nin sheekha oo caalima ayuu ahaa cataa ibnu abi rabaax mawaaqif fara badan oo la yaab le ayuu leeyahay cataa ibnu abi rabaax cabdilmalik ibnu marawaan baa waxay isugu yimaadeen xajka cabdilmalik ibnu marawaan waa khaliifkii muslimiinta nin jabbaara oo dhiigyacaba oo mutaqadrisa ayuu ahaa yacni si kale looma sheegi kare eh sayi-aadkiisii waxaa ka mid ah xajaaj binu yuusuf waa ninka xajaajuwaaliga u ahaa ninka xajaajuwaaliga u ahaa ayuu ahaa nin laga baqanayo oo seeftiisu waabashaani aqoon ayuu ahaa cadaa ibnu abi rabaax baa majliskiisii soo galay isagoo raba inuu nasteexeeyo saasaa loo fadhiyaa xaggan waxaa ka fadhiya ashraaf xagganna yani ashraafu lcarab ayaa ka fadhiya beel kasta odaygeedii iyo suldaankeedii iyo culimo saasaa loo roobinaya oo loo fadhiya waxaa soo galay cataa ibnu abi rabaax oo muuqaalkiisa laga sheekeeyey nin gaaban oo laangaro ah oo madow oo illa ayuu ahaa wuu soo galay addoon buu ahaan jiro waa la xoreeyey laakiin muxuu sitaa quruxdan iyo dheeraantan iyo waxaan macno badan samayn maayaan wuxuu sitaa aqoon iyaa la kacabsi markii uu soo galay wuu yaqaanaa cabdilmalik bin marwaan cataa ibnu abi rabax cidda uu yahay intuu soo kacay halkuu fadhiyey buu uga kacay bartuu fadhiyey ayuu uga kacay isna dhulkuu fadhiistay cataa ibnu abi rabaxna halkii uu fadhiyey kursigiisii ayuu fadhiistay dabeet way wada hadleen dee had iyo jeer nimanka madaxdaa cidda u tagtaa wuxuun bay weydiistaa soo maaha waxa baan kaa doonayaa iyo intan baa halkan baa waxay iga laaban yihiin iga dhammee iyo warqadan iyo saxeex iyo odayaal baanu nahayo qof baanu kuu wadnaa iyo annaku beelhibla waxaasaa laga sheekeeya markuu saa u soo galay buu yihi maxaad u baahan tahay yaa abaa muxamed maa xaajatuk maxaad u baahan tahay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ittaqi illaaha fii xarami illaahi wa xarami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam xaramkan aad joogto meeshan aad joogtaa waa xaramkii waa xaramkii rasuulka iyo xaramkii ilaahay ilaahay kaga boqo macaasida ka ilaali kow facaahidhu bilcimaara waxaad waxaa loo baahay inaad camirto yani meeshan xaramka ee masaajidka uu ku yaallo inaad camirto aad dhisto ayaa lagaa rabaa waa kow wattaqi illaaha fii awlaadi almuhaajiriina waalansaar ansaarta iyo muhaajiriinta ubadkoodana ilaahay kaga baqo fa innaka bihim jalasta hada almajlis meeshan aad fadhido iyo kursigan aad ku fadhido isku dhow taalinayso aad fadhi isku dheeraynayso iyagaad ku fadhiisata iyaga muhaajiriinta iyo ansaartu haddaanay jiri lahayn addan baad jirteen ilaahay ubadkoodii baa jooga ilaahay kaga baqo wattaqi illaaha fii ahli suquur fa innahum xusnu lmuslimiin nimanka faranta joogay gaalada la dagaalamaya ee dagaa mujaahidiintaana nimankaasna ilaahay kaga baqo waayo waa cidda muslimiinta xisniga u ah amba dhufayska u ah kuwaasna ha hilmaamin watafaqad umuura almuslimiin muslimiinta arrimahoodana xaalkooda la soco oo ha ka hilmaamin waayo aduu ilaahay subxaana wa tacala keligaa ku weydiinaya wattaqi illaaha fii man calaa baabika falaa taqfal canhum dadka albaabka kuu taagan in la celinayo saa kusuga danta kaalehna ha ilaawin oo maantuu imanayaa isuu taagay cadceedda adduunka noqonaysa berri kaalaya haddana berri buu imanayaayo maantana oo qolo kalu la kalmay maantana iska taga bil buu soo noqnoqonaya dadka albaabka kuu taaganna ilaahay kaga baqo oo ha ilaawin in allaaliya intaa muxuu leeyahay amiir almu'miniin cabdilmalik bin marwaan muxuu leeyahay ajal afcal ajal afcal buu leeyahay haye waan samaynaya haye waan yeelaya intaa markuu yidhi wadhiisu huritay ayuu kaco wuu iska dhaqaaqay markuu dhaqaaqay ayuu gacanta soo qabtay cabdilmalik bin marwaan wuxuu ku yidhi innamaa sa'altanaa xaajatan ligayrika waqad qadaynaaha waxaadna weydiisay baahi dad kale ay leeyihiin abnaa almuhaajiriin iyo dad albaabka taagan iyo dadka mujaahidiintaee dagaalamaya dad kalead baahidoodna weydiiso waanu kuu dhammaynay adiga baahidaadu waa maxay adigu maxaad u baahantay maxaanu kuu qabannaa wuxuu ku yidhi kelmad la yaab leh wuxuu ku yidhi maalii ilaa makhluuqin xaaja anigu makhluuq waxba ugama baahni waa madaxweynihii dhammaa maanta maxaad samayn lahayd hadduu xaajigu kuu yeedho maxaad yeeli lahayd maanta kulaa waxay weydiiso laahi baloodh yar baa halkaa iga sii ahaayo reerkii waa bilaa guriyo waa xaalkiina waa la garanayaa marka koowaad waad u tagtaba horta ka gaadhsii intaan cid kale ku iman ummad kale iyo qaar baa albaab taagan iyo qaar baa dhibaataysan iyo xisaabahaasi madaxeena kuma jiro laakiin ninkan odaygaa waxaa ku weyne sheekhae caalimka waxaa ku weyn dadka muslimiinta iyo dhibaatada haysata iyo kelmadiisu cidday gaadhaysaa waaya muxuu u qaban karaa naftiisu macno fara badan samayn maysa wuxuu ku yidhi maali ilaa makhluuqin xaaja dabeeta wuu ka dhaqaaqay asalaamu calaykum calaykum asalaam waa ka socda cabdilmalik bin marwaan baa sii eegay markaasaa wuxuu uhi wallaahi haadaa wa abiika sharaf haadaa wa abiika su'dad buu yidhi ilaah baan ku dhaartee sharafta lagu sheegaya waa taas waa tee waa marka qofku qiimaha nolosha uu ku leeyahay uu garto wey nolosha qiimaha uu ku leeyahay marka uu garto ee waajibkiisa uu guto ibni aadamna waxba aanu isaga tirin maalintaas weeyaan maalintaas qofku macno uu leeyahay soo dhaas waynu dedejenna hadduu ilaahay ka dhigo warkaasi waxaa lagu sheegay siyar aclaami nubalaa ee majaladka shanaad ee safxadda siddeetan iyo afar taasoo kale waxay ku dhacday waa waan gaagaabinayaaye فضيل بن فضيل بن عياض iyo هارون رشيد أبو حاسم يعني سلمة بن دينار ninkii loodhan jiray منصور أبو جعفر المنصور طاووس بن كيسان iyo ninkii kale maaratay xajaaj walaalkii maxamed ibn yuusuf loodhan jiray ee xajaaj walaalka ahaayeen dhammaantood dooda noocaasa ayaa dhex maray oo kelmadda xaq ah inay dhiibaan naftoodana macno fara badan aanay u samayn in guri loo dhisay iyo in balood la siiye iyo in xolo la siiye iyo in meel loo magacaabo iyo allahu mustacaan talow xaalkeenu waa sidee arrinkaas aan ku soo gabagabaynaya waxa weeyaan in dadkaa hore qofka dhallinyartahay uu kaga daydo qanaacada nolosha waxa qayb buu ilaahay subxaanahu watacaala ka qaybiyey qof kasta ilaahay waxba ugu talagalo wixii ilaahay kuugu talagalay way ku soo gaadheen cid kale waxba may qaadane horta qorshaha ku darso qofka hadduu taa aamino waxa uu helayaa waxa la yidhaahdo alqanaaca inuu qofku ku qanco waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo dadka kale waxay haystaana qofku uu aaminay inay tahay wuxuu ilaahay u qoray ugu talagalay qanaacadu waxa weeyaan inaanu qofku indhaha meel fog aanu u taagin intuu haystaana aanay la yaraan macnaha meesha ku jiraa intaas weeyaan intaanan tusaale keenin caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay man xadaakum man xadaakum annaa kunnaa nashbacu min altamri faqad kadabakum qofka idinku sheekeeya xilligii rasuulka yani waxay ka warramaysaa qoyskiisiiyo reerkiisiiye qofka idinku sheekeeya waxay ka dhergi jireen inay ka haqabeeleen timir been buu idin sheegaba jir hadda waa gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigii rasuulka caaisha waxay leedahay weligayo kamaanan ha qabeelin timir iska daa wax kale yani timirtu madiine maxay ku ahayd madiinay ka bixi jirta way ka soo bixi jirta waa la siin jiray dadku iyabcaynkaasaba may ahayn waxay leedahay caisha radi allahu tacaala canha qofka idinku yidhahda waxay ka haqabeeleenay ka dhergeen timir aalu muxamed sala allahu calayhi wasalam been buu idin sheegay waa xadiis saxiixa wixii intaa ka sokeeyana hadalkeedaba dhaaf markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani qurayda qurayda markii uu furtay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam leedahay waxoogaa baan soo galay waxoogaa lagu noolaan karo ayaana soo galay meesha gurigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noocaa yahay bal hadda guryaheennina ka sheekeen yacni caaisha waxay tusaale u tahay gabadha dhallinyarta ah ee maanta nool ee muslimadda ah iyo fikirkeeda siday u qiimaynayso nolosheeda waxa ay haysato waxa la siiyo iyo bihilkeeda siday u qiimaynayso ayay tusaale u tahay caaisha radi allahu tacala canha waxay leedahay timir baanaan ka dhignin sidaa wax kale timir baanaan ka taasay qaadatay caaisha radi allahu tacala canha dabadeedna markii dambe muslimiintu ay xoolaysteen ee dowladdooda ay xoogaysatay ee wax fara badan ay soo galeen ayaa mucaawiya ibna abi sufyaan baa wuxuu u soo diri jiray lacag toban kun oo diinaar ayaa loo keeni jiray iyadoo halka fadhidoo sooman baa loo keenaa dabeetna waxay tidhahdaa ii keena mariyo way jeexjeexdaa dabeetna xoolihii bay midba in ku gurtaa way ku guruntaa intaa qaada agoontii reer hebel u geeya in kale soo qaadaa in kale ku gunud intaa qaada qoladii caynkaasi ninkii uu ka maqnaa u geeya in kale soo qaadaa waxaa u geystaan qoladii noocaasee fuqarada ahayd markay dhammayso casarkiina waa la joogaa markay dhammayso ayay ku tidhi addoonteedii oo in yaraad ku afurto gurigeeda afurma yaala toban kun oo diinaar amba toban kun oo dirhamna way qaybinaysaa markay dhammayso ayaa waxay ku waxay ku tidhi oo wax yaraad ku afurtay maxaad uga reebi weyday oo madax xasuusiis bay ku tidhi maxaad maba xasuusnaba nafteedu uma qorshaysna waxa u qorshaysan dadka muslimiinta ah haninimada iyo hodannimadu waxa gacmaha lagu hayo maahee oo waxa qalbiga lagu hayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alghina kasratu alcarad walaakina alghina hina annafs haninimadu caradka faraha badan maaha yacni gacanku haynta faraha badan maahee qaninimadu waa qaninimada amba hodannimadu waa hodannimada qalbiga qofka ku jirta qofku qalbiga hadduu hodan ka yahay gacanta waxaa soo gala macno badan u samayn maayo isagu hadduu cuno iyo walaalkii hadduu cuno way u siman tahay yacni taasaa waxay keenaysaa qofku wixii ilahay uu siiy inaanu ku qancin cid inaanu baryin dadka inaanu waxba weydiisan wejigiisa inuu ilaashado imaamu shaafici raximah allahu tacaala ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi yani mucaadalo yaroo basiida baa jirta isugeyn yar kow iyo laba haddii la isu geeyo waa saddex soo maha in yar buu isu geyso wuxuu yidhi haddaan haddaan nool ahayna waxaan cuno waayi maayo haddaan dhintana meel laygu aaso waayi maayo bis noloshu waaba intaas laakiin nolosha haddaad adkayso way kugu adkaanaysaa ana in cishtu lastu acdimu quutan haddaan noolaado quud waayi maayo waidaa midtu lastu acdimu qabran haddaan dhintana qabriyo meel laygu xabaalo la waayi maayo meel odhan shaafici dhulku waa ka buuxsamay ee shimiraasiya la odhan maayo haddaan noolaadana quudka ilaahay baa ii qorayo quud waayi maayo anigoo caynkaasa haddana xaalkaygu waa sidee wuxuu yidhi himmatii himmatu lmuluuki wa nafsii nafsu xurin tara almadallata kufra naftaydu halkay taagan tahay waa nafta boqorrada meeshaan isla marayo naftaydu meeshay taagan tahay nin dullinimo iyo barye iyo sakaraadahoo dulliya ma ihi ma ihi naftaydu waxa weeye himmatii himmatu lmuluuk hamigaygu wuxuu taagan yahay hamiga boqorrada yani ninka boqorka muxuu ku xisaabtamay isagu dowlada maaha iyo dowlad hiblaayo waxaan ku xisaabtamayaa talow cilmigaaga iyo aqoontaada iyo tawjiihaaga iyo toositaadu halkeebuu gaari doonaa dowlad hiblaayo iyo meel hiblaayo iyo kan qabo hamigaygu waa hami lmuluuk wa nafsii nafsu xurin tara almadallata kufra naftayduna waa naf xor ah aan cidnaba addoonu ahayn cidna ka baqan mayso ilaahay unbay leedahay qof arsaaqad ka baqanayo dabakawalwar qaba iyo qof waa lagu xidhi ka baqanaya iyo qof waa lagu dili ka baqanaya iyo waa qof waa lagu caayi ka baqanaya iyo waa qof shaqadaa lagaa eri ka baqanaya qof nool maaha xor maaha waa addoon wuxuu leeyahay waxaan ahay qof xora oo maaragtay dullinimada waxaan u arkayaa kufri iyo gaalimaan u arkaa akhiiran ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay oo intaaba ka qiimo badan ina allaha yabsud alrisqa liman yashaau wayaqdir ilaahay arsaaqada ciduu doonana isagaa u ballaadhiya ciduu doonana isaga ayaa ku cidhiidhiya qofka dhallinyartaah wuxuu u baahan yahay nolosha si uu ammaanada islaamka u qaado inuu xor ahaado qof dhiiran u ahaado qof alla kacabsila u ahaado qof mabda xambaarsan u ahaado arsaaqada ilaahay subxaana wa tacaala u daaya asbaab sharciya oo mubaaxa oo wejigiisa iyo sharaftiisa uu ku ilaashanayana uu sameeyo laakiin nolosha inaanu addoon u ahaan alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun arsaaqadu dadka kama timaadee shirkadaa kama timaado dowladaa kama timaado reeraha kama timaado waxay ka timaadaa samada wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maa uriidu minhu min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin kama rabo arsaaqad dadka kama rabo arsaaqad kama rabo inay wax siiyaan waxaan ka rabaa oo keliya inay caabudaan arsaaqad ayaa haya ina allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin sali allahuma wslama wbaaraka cala sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi waslem